أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم تخليل الخمر أdاkنi baabu بaياaنi تaxrيiمi تkhليل الkخمr khمradii in loo bedelo khal oo khal lagaba dhigo xaaraamnimadka uu xaaraam yahay baabkii uu siib wey maana haddii khamray ahayd waxbaa lagu sameeyey waa wax dadka xaggooda kaimay kuba sameeyeen bay khal ku noqotay taasi inaanay banaanayn ficilka caynkaasa khamradiina xukunkeedii aanay iskuba bedelahayn ayuu baabkeedii yahay xadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana cabdالرaحman بn mahdiyi xaa وxadثna زhayr بn xrb qal xadثna cabdالرaحmani qal عan سfyaana عan الsudiyi عan yaحyى bn cabadi عan anasi أn النabiya slى الlه عalيه وsلم suئila عan الخmr bal xagga sanadka kollay mid mooye waa dad horeynu soo maray sufyaanka sanadka ku suganna waa imaamkii sufyaan thawri weeye cabduraxmaanna waa ina mahdi sudiganna kollay horeynu kitaabka ugu soo maray hore u soo maray ismaaciil ibn cabdiraxmaan ibn abi karima laba yidhaaho nisbadan asudana waxa weeyaan masjidkii kuufe jaamica ahaa ayuu albaabkiisa hortiisa ku iibin jiray dhar dumar wax kaba mid ama maqaano waxay kaba cabiri jireen waa wax adigu malaa khimaara un iyo waxay dusha ka huwan jireen marka albaabka intan yar ka horeysa ee loo hadeeyo cadceeda iyo roobkiiyo si taas baa sudana lagu magacaaba kolkol albaabka naftiisana waa laba yidhaahaa marka waa meeshii uu fadhiisan jiray iyo halkaa dee waxa uu kuba iibin jiray tan baa nisbadu ay ugaba timi oo asudiyu waana nin taabiciya weeye taabiciintii yaryarayd ama dabaqadii zuhriya qataadiya ka mid ah waxaana jirta laba nin baa midna asudiyu lkabiir bay idhaahaan midna asudiyu saghiir asudiyu lkabiir waa ninkan aan hayno asudiyu saghiirna waa nin uu awow u ahaa oo maxamed ibnu marwan ayaa la yidhaahaa bal de mala awow labaad baa u noqon ibn cabdillaahi ibn ismaaciil ibn cabdiraxmaan oo isaga xafiidkiisuu ahaa asudiyo sagiir bay kaa yidhaahaan ninkani bal waa nin xaafid ibnu xajar saduuq buu ka cabiray laakiin dee culimo kala duwanna way tawfiiqiyaan waxay ku yar sheegaan waxoogaa tashayucoo dee kan imika jira aan kaa waktigay kuba idlaaqi jireen ahayn un aan sa ahayn dacni noqon ahayn marka la eego xagga riwaaye ayay ahayd tashayucoodaasi waktigaas ama ninkan uu awoogayahe moxamed ibn marwan horta dee ninkani muslim iyo kutubtan sunantaba waa ku sugan yahay ka weyneya ka yar kutubtan usuusha inooguma sugna in marka la eego nin kelbi la idhaaho xaggan tafsiirku wax ka wariya kolkol ibnu cabaas tafaasiir laga wariyo silsilo lagu wariyo dee sudi can kelbi can ibni cabaas oo kale in oy silsilatulkelib bay yidhaaheenna waa ka mid xagga tafsiirku kusoo noqnoqdaa sudigaasi waana nin dee culimadu ay kuba tuhmeen ama ay u nisbeeyeenba kadibkaasi marka la eego asudiyu sagiir laakiin ninkani waa asudiyu lkabiir waana ninkaa taabiciga ah yaxya ibnu cabaadkan uu kaba warinayo kollay hore umaynaan soo arag yaxya ibnu cabaad ibnu shaybaan baa la yidhaha nin ansaarah oo reer kuufana ah isaga isku dabaqa yiin kolley xagga geeridna waxaa laga yaaba inaan wax sidaasa kala horreyn oo min baabi riwaayat alaqraan sudi waa isla markaa dabaqa un bal dee waa isna waa raabica iyo raabica un bacda cishriin boqol iyo labaatanka wixii ka dambeeyey maayo dhimashadoodu labadaba ahaydoo marka waa baab riwaayat alaqraan waa nin siqa ah weeye oo isagu laakiin muslim xadiidkeenan unbuu ku leeyahay bara ibnu cazib baa inantiisu dhashay way yidhaahaan kolkol khabaab ibnu arati inantiisaa dhashayna waa la yidhaahaaba bal waa nin siqo saasoon kitaabkeenna wax kale aan kuba lahayn ninkan ka warinayana dee waaba ka martabo sarreeya xagga marka la eego tawsiiq eh waa nin ay isku dabaqayn un baabi riwaayat alaqraan haddaba anas ibnu malik baa wuxuu yihi ana nebiya nebiga salى اllahu عalayhi wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can ilkhamri khamrada ayaa la weydiiyey oo tutakadu laga yeelanayo waa khamradii oo loo bedelayo laga samaysanayo khalan khal oo dee wax lagu daray ama lagu riday oo dee taas ayay khal isu bedeleysaa iskaarkii wax sakhraamintii baa ka tegeysa laakiin waa ficil dad ay la yimaadeen ay kuba sameeyeen waa takhalilkii faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laa macnaa laa yajuuzu dalik arrinkaasi wax banaan ma aha ama laa tukhaliluuha khalahu bedelina waa khamro dee waxa weeyaan bal xukunkeedu waa kaa xaaraamta ah jamaahiir alculamaana dee nijaas bay iyaga qowlkoodu yahay inay nijaas tahay marka takhliil la khaleeyey xukunkii bal masalan isma bedelayo nijaasnimadiina kama tegayso cinda aljamaahiir iyaga uba sugnaatay kaasi ma banaana taas buu ihi kitaab ulbeyc baan kusoo maray iyadoo malaa dee saxaabi weydiiyey abu dalxa isagoo yidhi khamro malaa dee waktiyadii la xarimay ciyaal agoomi ay lahaayeen oy dhaxleenba taasoo uu yidhi khal ma ugu bedelaa may ee daadi buu ku yidhi oo dee waa taasoo haddii khal loo bedeli karayo dadka caynkaasa wuxaan maalka u noqonayey lagama daadiyeenba kollay taas beec baan kuba soo maray bal markaa waxa weeye dee cunwaamkii taas waa taxriim takhlil khamri xadiidkan waa daahir buu taa kuba yahay casharku yar dheeraan doonaa kolley waayo axaadiis aada isugu dhow baa inoo yar socon doonto marka dambe markan labada baab ee hore aan dhaafno ama de waxaad dhici karta saddexa baab ee horeba aan dhaafno oo iyaguba isku dhow dhow oo de laga kan iyo kaga dambeeya iyo waa axaadiis aada isugu dhow saas daraaddeed laqaba ayuu isagaba badnaan doonaan haddii waxayna yar joojiyaanay jirine bal halkan in xadiidka ta inoogu sugan jamaahiir alculamaa qowlkoodna weeyaane khamradii haddii mucaalajo ama wax lagu sameeyey ay khal ku noqoto taa inaanay ku banaanaanayn inay xukunkeedii isku bedelayna xaaraamnimadkii un ay tahay ayaa iyada halkan nooguba sugan qowlkaa jamaahiirna ah wixii waa nijaas buu noqonaya nijaasnimadeedna baaqi bay ku noqonaysaa laakiin iyadii hadday isbedesho uunay khal noqoto macnaa way iska taalay wax lagu daray meeshii ma jirto iyadii baa deeta wixii shiddadii iskaarka keenaysa ka baxday oo khal bay noqotay oo khal ahaan bay isu bedeshay wax lagu darayna muu jirin taasoo kale kolley de qowlkooda raajixa cinda ahlilcilm imika halkan khilaafka kolley wax saasa la sheego maahe iyadu hadday khalowdo daahir bay noqonaysaa weelkeedna uu raacaya macnaa waa lagu intifaaci karaa waa la iibin karaa khal bay noqonaysaa waa haddii iyadu waxaanun isbedel iyada kuba timu yahay lama haddii dee meel makaankii baa la bedelay cadaad bay taallo meel hadhaa la geeyey ama intaa cagsigeed oo kale o arrinkaas baa isbeddelkan iyo takhallulkan keenay oo kale taasna horta shaaficiyada agtooda qowlkooda asaxi waxa weeye waa inay daahir ku noqonayso intaasi ee wax dadkii loo tiriye inay khal ka dhigeen ma noqonayso oo loo moor tiriyo walow khilaaf bayn ahlicilmi uu jirayo bal xadiidka ta inoogu sugana taaweyn baabu taxriimi tadaawi bilkhamri wuxuu u baabaysan yahay taxriimka ee xaaraam ahayd in laysku daweeyo khamro oo khamro in dawo lagaba dhigo ama dawo laga sameeyo ama iyada nafteedaba la idhaha waxa xanuunkaasi u dawoto ruuxii la siiyo dawanimo loo siiyo xaaraamnimadkay xaaraam tahay xadaثna mحamed بn الmuثنى ومحamed بn baشhaar wlafظ لبn الmuثنى qaala xadaثna mحamed بn jaعفari qaala xadaثna شhucbaة عan simak بn xarbi عan calqamaةa bni waa'ili عن أبيه وائل الحضرمي أن ضارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر سندka ddkan horeynu soo wada aragnay laba nin isdhalee midna صحaabiga iyo midna taabicigana horeynu soo maray iyagoo wax kala warinayana waynu soo maray bal imika halkan can baa taale isagoo yidhi abahay baan maqlaynaa kitaabkaynu kuba soo aragna xaafid بن xajar kitaabkiisa taqrib waxaa dhacay oo ah inaanu calqama waayl aabihii kaba maqlina kolley taasi waa qowl hore yaxya ibnu maciin looga soo naqliyo laakiin arrintu ma wax sawaabo maha sidaan soo ogaanayo waa kan saxiixa muslimna axaadiid kala duwan kaba warinaya iyadoo istamactayna horeynuu soo maray haddaba waail alxadrami kolley magaaladan xadramout la yidhaha mandiqadaba ah yaman ku taala ayay nisbadu tahay ee laakiin reerna waa loo nisbeeya mala meesha degay ama iyaguba meesha degay agoonkeedii magacani ugaba yimi magaalada oo reerna waa jiray yama degaya oo xadramowt un magacan laba odhanayo oo loo nisbeynayo dad marka samcani oo kale isagu wuxuu ka dhigaa wail bnu xujurin in nisbadu ay tahay magaalada ay tahay lakiin ninka kitaabkiisa ikhtisaariya waa ibn اathir alubaab fi tahdiib اansaab isagu taas waa ku khilaafsan yahay oo wuxuu leeyahay maya nisbadan waail waa reerka waa qabiilada ayay nisbadu tahay alxadramiydan iyo maaha makaanka ama beledka ma aha daariq ibnu suweydkana maanta xadiidka isagu maaha ninka warinaya ee waail baa xadiidka ka warinayo rasuulki ilaahay isagu se waa ninkii saa'ilka ahay oo matiga xadiidkan buu qeyb kamida yahay ee xadiidka musnadkiisa ma walow riwaaya ay dhacday uu isagu waa calqama uu ka warinayo daariq laakiin riwaayadaasi muslim inooguma sugno oo macnaha laba dariiq labaad ah haddaba daariq ibnu suwaydin aljucfi ayaa sa'ala weydiiyey annabiya sala allahu alayh wasalam can alkhamri khamrada fanahaahu rasuulka ilaahay khamradii waa u diiday aw amase kariha waa shaku min araawin calqama ama ciddii ka dambeysay an yasnacahaa inuu sameeyo oo iyada dawo iyo waxyaalo kaba sameeya isagaa taa yidhi faqaala wuxuu yidhi markii uu rasuulka ilaahay uu ka nahiyey taas ayaa xadiidka axmed oo kaliya markay warinayaan wuxuu yihi waxaa anaga dee sharaab baa jirtaan tamirta iyo cinabka iyo aan kaba samaysanay waxyaalahaasoo hadalkaasaa kaba horeeyey markaasuu yidhi ninkii waa daariq baa odhanaya ibnu suwayd kole magaciisa tay raajix iyo laantan weeye ikhtilaaf badan baa ku sugan xagga magaciisa barhkood baa isweydaariya culimada oo suwayd ibnu daariq kaba dhigeen inamaa asnacuhaa waan samaynayaa khamrada lidawaa'i dawo oo dadkan ku daweeyo ayuu dawaan kaba samaynaya faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh inahu laysa bidawaain khamro dawo ma aha walaakinahu daa-un cudur weeye oo dee waxaa caqligii ibni aadamkuba uu kaga fadilaa xayawaanka kale ee ilaahay inagaga soocay taas doorinaye bedelaya ruuxa kaba kaxaynaya waxaasiima noqonayo dawo ee isagaaba cuduro dee caqligii aynu kaga soocnayn bahaa-imta ayuu meeshii kaba saaraya ruuxii waa kan aanu wuxuu ku hadlayo wuxuu samaynayaba aanu garanayn markaa cudur weeye markaa dawo kama imanayso iyadu dawo ma noqoto walaakinahu dawn macnaa waxa weeye markaa dawo ahaan ha u samayn wax dawood samaynaysana ha ku darin wax banaan maha taasoo xaaraan bay noqonaysaa xadiidku wuxuu daliil u yahay khamradii in la samaysto oo waxa weeyaan dawo iyo waxyaala ama lagu daro ama iyadiiba la yidhaha daway noqonaysaa oo ama waxyaalaha qaarkood bay dawo u tahay oy markaa taasi inaanay wax bannaan ahayn dawona aanay ahaynba saa daraaddeed in laysku daweeyaa wax bannaan ma noqonayso waaba cudur waana xadiid kale oo bal matalan iyada u maahay wixii xaaraamaba ilaahay caafimaadkeena kama dhigin oo caafimaadkiina muu gelin wuxuu idinkaba xarimay waa xadiid adugu ala mawqufnimo ee marfuucnimoba lagu wariyo barhkood ay mawqufka raajax yeelan cala bni mascuud laakiin xadiid kaloo marfuuco saxiixa ayaaba ahaa maxaa uu rasuulku ina amray inaan isdaweyno oo uu yihi walaa tatadaawow bixaraam laakiin shay xaaraam ah oo ilaahay idinka xarimay ha isku daweynina isdaweeya idinku ikhtiraacda samaysta oo bal matala dawadii doondoona laakiin shay xaaraama ha iskuba daweynina markaa khamraduna dee waa waxa ugu horeeya waaba kan rasuulka ilahi yihi waa daa iyo cudur dawo ma noqonayso wey bal waxaana sheekhu leeyahay halkan dee guud ahaanba in la isku daweeya iyadii ma banaana cabid la cabo oo cadashii waxaa ama haraad la israaru haraadana wax kala waaye taasna haraadu bay usii siyaadinaysaa ma banaana masalo soo qaadaya oo uu leeyahy ruux baaba waxa isku taagay ama uu ku mergeday wuxuu cunayey de haddii uu wax ka dejiyo waayana naftiisii baaba halis iyo khatar ku jirta ama waaba u dhiman karaa muu helina wuxuu iskaga dejiyo waxaan khamro dee intuu cantuugo wixii uu iskaga dejiyo aan ahayn suuradaasoo kale wuxuu leeyahay in caafimaad ama badbaada ay kaba imanaysaa waa shay dee shibha yaqiin ah ama la goynayo oo kale tadaawigu inay in lagu dawoobayo kale taa war looma hayn in badan baa dawo la qaataa in ruuxu aanu kuba dawoobino iyado xataa dawadii haddii la cudurkaasi dawo u tahay waa madnuunnun waa waxaun taase maaha wax la goynaya tani waa la goynayaayo markaa suuradan oo kale wuxuu leeyahy waa laga soo reebayaayo dee inuu naftiisii ku badbaadiyaa meesha way imanaysaa laakiin waxaan suurada ahayn maba banaaneen laakiin dee ishkaalka jira dad baa nahay cuntooyinkooda intooda badanna dad aan la diin ahayn oo diintooda iyo dhaqankood iyo waxay diintoodu faraysaan aaminsanayn bal dee dagaalba kulaba jira iyo dawooyinkooda dad gaali ay usoo sameeyeen bano dadka mustahlikiintaani wixii dawooyin isticmaalayna gaala inoo keenta oo aynu kaba soo qaadana iyagan weeye waa qaaliban inteeda badan cuntooyinkiina in badan oo kaba mida iyo waxyaalihii la cabaye xaggoodii bay inoogaba yimaadaan iyaguna dad diinteenii aaminsan oo rumaysan ama tan oo kale ama waxaan kuba dhaqmaya asal ahaan maaha taasi waa markay noqotay mujtamac guud ahaanba arrintiisii istihlaagtay bal wixii uu cunayay iyo wixii uu dawo kaba dhiganayena cadowgi isaga ay ugaba imanayso waxaa ishkaalka badan ee jira ay tahay ee iyagu waxaan iskaba dhowrayaan oo qeyb dhan oo dawooyinka kaba mida ayaa maadadan kaxoolku ama alkoolku ay qeyb kaba tahay maadadan sirooyada qeybay kaba noqon waxyaale kaba noqon markaa in bal in waxyaalo kaleo ama khinziirka laga soo qaatay iyo doofaarka laga qaatay ama dhiiggiisa ha noqoto ama taas haba noqoto ayaa in badan oo iyadna dawooyinka kaba mid ah qeyb kaba ah ay markaa ay tahay in oo dee maadadan insuliinka la yidhahyo dee macaanka oo kale waxaa laga yaabaa in badan oo kaba mid inay wax khinsiir calaaqalala ay asalkeeduba ay tahay oo kale in kaxuulka ama alkoolkuna aad buu uguba badan yahay dawooyinkaas bal sharoobooyinkan ama sirooyada waxay dhahaanba dee wixii iyada ay kaba samaynayeen oo kale kal kol hadday intii ay ururtay guntun kuba ururtay ruuxii dhib kale u keenaysaa bal inuu kuba dhintaa dhici karta marka alkoolkana waxaasuu dhalaalinaya baabiinaya tiryar yaraynaya oo kolley waa wax la isticmaalo wax layna ishkaal baa jira adag baa jirta oo dee dawooyinkeenii qeyb kaba mida inagoo amaan garana ama yaynaan garaninbe qayb waxa kaba ah waxyaalo ama asalkeedu inaga agteena dee nijaas yahay ama waxyaalahan xaaraamta dee iskaarka keenaba kaxuulka aya nisbadu haba yaraato nisbo yar haba noqoto nisbo badan yaadi noqonin cuntooyinka qaark waa saas oo kale o de iskriimyada iyo waxyaalo badan bay waxyaalo khansiir laga qaatay ay kuba jiraan horta de waa ishkaal aada yar oo adag laga yaaba barhkood inay dee ay dhahaan jaanib xaggan qawaacidka ah oo de istixaalada iyo xukumkeeda ay dhahaan wixii hadduu wixiiba isbedelo wax aan wixii ahaynba noqdo shaygiiba oo isbedelo xukumkiisa muxuu noqonaya shayga markii hore nijaas buu ahaa waa iswadabadawaa la dhala rogay wixiiba magac kalau yeeshay wax kalau yeeshay isagii maha wax kaluu noqday waa taa istixaalada ay dhahaan maxaa xukumkii noqonaya in xukumkii ma isbedelaya wixii daahir ma isu bedelayaa dahaaradii hadduu dee nijaasun ahaaba kaas haddii tani bal waa masalo kolley laga yaaba majaamicduna ay baxsade fuqadii horena ay waxaa kolleyay meesha ay kaba hadlaan kolkol oo kutubta qawaacidiya waxyaala kuba soo aroortee bal waxaan leeyahay waa ishkaal aada iyo aad u adagoo sababtuna ay tahay inagii waa dadkaa de cuntadoodi iyo dawadoodiiba cid kale oon la diin ahayn ay usoo samaynayso tiina anamamayso marka waxyaalaha badan ee meelaha yaalana in badan baa de ama umuurahan ay mushtaqaat lkhinziir ay kaba mid noqonayaan ama se alkaxuulkan oo badan oo de waxyaalahan iskaarka keena ama sakhraamida keena ayaa qeyb kaba noqonaya waxyaalo dee dawooyinkaas kolley waana ishkaal aad iyo aad u adag oo dee markan waxyaalahaasoo laga maarmo oo dadka ay dad isku filan noqdaan oo iyagu dawadooda ay samaystaan oo cuntadooda samaystaan mooyaane umuurahaasan si loogaa baxaa jirta bal inaga dhibtayna haysata dadka orabo joogay dee muslimiinta ah in waxaan iyaga xaggaa waa laazim in waxaan dee raqam l wuxuu ka waxa uu ka samaysan yaha laguma qoro ama arqaan baa loo yeelaa raqamkii bay garanayaan o haddii waxaan khansiir ahay haddaanu ahayn ama mushtaqaad khansiir ku jiro way kala garanayaan wixii waxaa ku jiray waa loo caddaynayaaoo iyada taas wey laakiin inaga xataa haddii dee wixiiba ay ku qorayiin mama naqaano oo ma garanayno oo arqaamta caynkan iyo waxyaalaha caynkan iyo de bal kolley waa ishkaal aada iyo aad u adag oo kolley aan dhib yaraan lagu xalinayne dhibta ayna haysato dadka xataa dabada jooga ayna dhamaan oo wixii iskaba dhowri karaan iska ilaalin karaan lakiin inaguna kol haddaynaan garanaynba maxaynu iskaba ilaalin de mama garanayno waxaan wuxuu yihi ma garanayno raqamkan iyo raqamkan ma kala garanayno raqamkan wax tilmaamaya in waxaan mushtaqaad khamsiir yahay inagu kii mama garanayno marka taasi adigu waa dhib adag oo ina taalla lakiin de waa tan walaa tadadaau bixaraam iyo inahu laysa bidawan walakinahu da bab bayaani ana jamiica ma yunbadu mima yutakadu min anakli walcinabi yusama khamran laga bilaabo halkan axaadiis ay noo soo socota waa axaadiis isku dhadhowaan doonta qayb ka midana mala casharkii hore waxaan kagaba soo aragnay bal markaa intan ka gaadhsiin karo khaasatan baabka dambe markaan gaadhnana ee waxoogaa inaan xukunkooda yar tilmaano mooyaane bal waan aad baan carabkan yar markaa yar marin doonaa un inta badan laqlaya waxaan leeya caawa casharku isagaa banaan doonaa wuxuu baabaysan yahay ana caddayntii la caddaynaya ana jamiica maa yumbadu wax alla waxaa nebiid laga dhigto oo mima yutaqadu waxa laga samaystaa min anakli nakhiil iyo walcinabi cinab yusama kabran khabra ayaa in lagu magacaabayo macnu waxa weeyaan un khabradu maahan casiir geed gaar ah ama nooc gaara wixii laga sameeyo un khamro lama odrhanayo oo waxyaalo kaleo wax kale laga sameeyo khaasiyadeed iyo sifadeedii lana ay magac kala yeelato khabradu waa wixii caqliga doorinayey weeye wixii ruuxu uu ku sakhraamayo weeye marka wax alla wax kastoo laguma sakhraamayo ama timir iyo anwaacdeed ha laga samaysto ama cinab iyo zabiib iyo waxyaalaha lagaba samaysto ama waxyaalaha kale madcuumaadkee xalaashaasa shaciirkii heendii iyo qamadidii iyo arabikidii iyo waxyaalaha caynkaasa ha laga samaysto ama malab iyo ha laga samaysto intaasna waa waxay markaa bilaada carbeedba beryaha qur-aanku soo degay laga samaysan jiray ama malab ha laga samaysto ama imika waxyaalo kala duwan oo adigu keenayo un caqligii inuu ruuxan doorsoomo ama uu sakhraamo haba noqotee wixii oo dhan khamra lagu magacaabayaa sharcan khamray tahay xukunkeedna waa xukunkii khamrada waa xaaraam bal haddaba waxyaalahaas buu baabkeedii yahay xadiidka inoo soo socdana laba qayboodun baa inoogu sugana laakiin san ogaan doono maha in halkaa lagu koobayo labadaasuma khamraha waana kan xadiidkii xadaثna زhayr بن xرbi qala xadaثna ismaaعiل بن إbrahima qala أخbarana الxajaaج بن abi cثmaana qala xadaثanii yaحya بn abi kaثiiri أن abا kaثيiri xadaثah عan abi hurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم balsan kolley cid cusubi ma jirto xajaaj ibn abi cuhmaanna waa ninka asawaaf weeye abihii maysare iyo waxyaalo kaleba waa la yihi yaxya ibn abi kaiir imaamkaasna maanta wuxuu ka warinayaa ana abaa kaiirin xadaahu baa ku sugan isaga waa yaxya ibn abi kaiir abaa kaiir baa u waramay waxaa loo qaadan karaa dee kol hadduu aabihi isagu yahay ina abi kaiir inuu abaa kaiir kan u warramay aabihii yahay laakiin aabihii maaha caawan uu soo yar noqnoqon doonaa casharka magaciisa iyo nisbaduna mar dambay inoo iman doonaan intaan casharka ku jirno haddii ala idhaaho ayaa abaa kaiirkan waa isla degaan oo waa reer yamaamo isla yihiin hadduu sikaara taabiciin yaxya yahay ninkana waa taabici dhexe oo ninka abu hureyre wax kaba warinaya laakiin aabihii mahaan leedahay magaciisna waa inoo dambeeya kitaabkuna uu horeeyo hore waynu usoo maray wuxuu hi abu hurayra qala rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslm alkhamru khamradu min haatayni shajaratayni labadan geed bay xaggooda ka ahaatay annaklati waa geedkan timirta ah waa geedkame waa midhihii weeyaane waa samarkoodii iyo wlcinabati geedkan cinabka waa midhihiisa ama cinabka ha noqoto ama zabiibkiisa haba noqotee taasba weeye ayay khamradu xaggooda waa gaaliban wixii iyaga u badnaa weeye maha in khamradii intaa laguba koobayo oo dee axaadiisna way noo dambeeyaan horena wax waa ti aynu uba soo aragnay laakiin inteedii badnayd way noo dambeysaa in wixii dee iskaarkeena caqli doorinayo o dhanba khamre ay yihiin وxadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qala xadaثna abi qala xadaثna اأwزaaciyu qala xadaثna abu kaiiri awزaaci baa bedelay maanta yaxya bn abi kaiir abu kairse waa ninkii hore taabiciga qaala samictu aba hurayrata yaqulu samictu rasuul اllahi slى الlahu عalيه waslama yaqulu alkhamru khamradu min haatayni shajaratayni annaklati wاlcinabati waana midhahood iyo simaartood annaklati wاlcinabatina shajarateynkii ayaan kaba bedelaynaa un dee markaan jarayno waxadaثna زuhayr bn xarbin w abu kuraybi qaala xadaثna wakiicu عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال أنه قال xadiidku waa xadiidku abu hurayra waana xadiid keliya waa dariiq saddexaad un maxaa inagu soo kordhay maanta wakiic ibn اljarax imaamkaas baa wuxuu ka warinayaa markii hore cabdullahi ibnu numayr baa awsaaci ka warinaye halkii cabdullahi ibnu numayr wakiic baa yimi laakiin saddex buu israaciyey waa can اlأwsaaciyi وcikrimة bni camaari وcqbaة bni الtwأmi awsaac iyo cikrimat bnu camaar horeynu kitaabka imna waa imaamkaa weyne xataa madhab matbuuca lahaa muddo socoto berigii dambe ahaa inqiraade cikrimat bnu camaarna waa ninkaa sikaaru taabiciinta ahaa ee siqada ahaa waloo la yidhaha markuu yaxya ibn abi kasiir ka warinaya xadiidkiisu ma hagaagsan ama idiraab baa jira iyo khalkhal baa jira oo halkaa isaga siqa lama odrhanayo markuu yaxya uu sheekh u yahay imaka yaxya sheekhu ma ahe waa ninkaa siqadeen hore usoo aragnin laakiin maxaa raacsan cuqbat ibnu tawaam inaan hore usoo aragnay maaha waa nin kitaabka muslimun ku sugan ee kutubta kale ee shanta ah aan kuba sugnayn sina aan uguba sugnayn waana nin wakiic mooye cid kaleo wax ka warinaysa aan lahayn wakiic ibnu jaraax cid tawsiiqiisana asna ma jirto nin keliya wax ka wariyo cidna may tawsiiqin marka waa nin majhuula nin la yaqaano maaha muslimna xadiidkan keliya ayuu kaba wariyay laakiin maxaa jirta waa maqruun haydee raggaasi qaadkuu la socdaa awsaac iyo cikrimo iyo coqba isaga labadu la socdaayo markaa cumdo maaha ee bal waxaan leenahay waa nin majhuula walow xaafid ibn xajar at taqriib uu kaba cabiray maqbuul inuu kaba cabiray walow kitaabkiisa tahdiib de hadalka dahabi buu soo naqliya o ha lama garanayo muslimna xadiidkanunbu ku leeyay laakiin dee labada nine kale siqada ayuu maqruun lagu ladayo ama uu la socdaayo maha wax keligii laga warinayo qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam alkmru khamradu min haatayni shajaratayni alkarmati wالnklati وفي رواaية أbي qrayb in laba sheekoo mslim baa meesha ku wada sugnay abu qrayb mحamed بن الclا riwaayadiisa halkan alkarmati bedelkeed iyo الnklati alkarmi والnkhli iyadoo dee tadin la gooyey oo waxa weeyaan taas waa isla macno un marka baabkan iyada xadiidku waa inoo dhamaaday xadiidkuta inoogu sugan waxa weeyaan waxyaalaha nebidka horta nebidku dee malaa horena waxaan usoo sheegnay waan usoo yar de waan soo marmaray kitaabulimaan ba axaadiis caawa inooguba sugan ama haddii kale cashar kale kaba bilaabmayo axaadiisaynu hore usoo aragnay noqonaysaa halkan ba ahaaye oo baabkan dheer inoo bilaabmi doono adigu ama baabka kuxigaa dee axaadiis kuma sugan haddii ala idhaha waxa nebidku uu yahay un waa adigu xabad timira ama in timira ama zabiib la qaadayo oo biyaa lagu shubaya udaa markaa meel lagu daynayo wax kale laguma kordhinayo waa biyaa lagu shubaya waa la markaa la daynayaa nebidkuna lafsiga nabdi imaka haddii la idhaha dee nabadahu uu tuuray weeye tuuritaankan xabaadkan ama inahan timirta ama zabiibka lagu tuurayo biyahan ayayba tan tahay marka laakiin wixii deeto taas baa markay muddo joogaan wixii horta way milmayaan marka hore asiir ahaan iyo wax biyo u macaanaaday un bay ku cabi jireen oo wax macaanun buu noqonaya waa inta hore laakiin marka muddo sii yaalo sa saddex eshoo kale iyo hadduu gaadho oo kale weliba de ayaa wixii uu isbedelayey oo uu adkaanayuu xoorinayay oo markaasaa wuxuu keenayey inuu ruuxa caqligiiba ka kaxeeyo ama lagu sakhraamo haddaba nebiidku timirtana way ka samaysanayeen anwaacdeeda oo dhan oo de ay kaba mid tahay busrigan hore usoo maray iyo rudabkii iyo timirtii iyo bal umuurahaasoo dee intay bal matala biyaha ku daayaan cinabkana waa laga samaysanaya o isna zabiibka iyo de waxa weeyaan ama zabiibka naftiisay taa qaaliban kuba samaynayeen dee cinabkaa sidiisa waxaanay kaba tuujiyeenna sidiisa khamradii tay marka horeba kuma magacaabayeen buu noqonayay bal markaa waxa weeyaan un horta wixii simaaraya labadaa geed kaba baxa nebidi waa ka yimaadaa khamrana wixii iskaarkan maha mar kastaba ee markuu iskaar keenayo ama lagu sakhraamayo xataa marka in badan laga cabaha laguma sakhraamo intiisa yar aan lagu sakhraamine waa taa khamrada lagu magacaabayay sida aan horeba usoo maray cibaaradana ah alkhamr min haatayn shajaratayn walow daahirku uu yahay labadaasun inay dee khamradu kaba timaado noocaasi wax xasri looga jeeday maaha waa haalibka iyo wixii iyaga uba badnaa malabkii iyo heedii iyo bal arabikidii iyo waxaasba way ka wada samaysanayeen oo de waxyaalo magacyalahaa masri iyo bitci iyo taa ay kaba cabiri jireen ayay kaba samaysanayeene bal markaa tani waa haalibkoodii un ee maha xasri wax looga jeedo arrin kalena xadiidka way kuba sugantao rasuulka ilaahay wuxuu ka cabiray alkarmati ama alkarm waxaana inoo dambeeya haddii ala idhaha kitaabka inooguba iman doona de walow meel yar dambe ay tahay markaan alfaada adabkiyo gaadhno maanta inuu rasuulka ilaahay nahiyey in cinabka alkarmi la yidhaaho lagu magacaabo oo uu yihi ruuxa muslimka alkarmi ama qalbiga muslimka alkarmi ee cinabo iyo xablu xabale iyo ama xablul xabale iyo waxdhaha oo ha odhanin alkarmi xadiidkana waa tataniya kuba time lakin waxa weeyaan un se halkan shaarixuna uu kuba soo naqlinayo isticmaalkan uu rasuulka ilahi sa inta aan la nahyin baabay ahayd ama se waxa weeyaan waa libayaan iljawaaz oo nahyigaasi inaanu litaxriim ahayn dee dadkiina waa wixii ay yaqaaneen u yaqaaneen oo iyagiiba ugu cadaynayay une laakiin wax kale inaanay ahayn bal taasna waa ixtimaal labaad baabu karahati intibaadi tamri wazabibi makhluudayni hadakani baabu karahati intibaadi tamri waa timirti iyo wazabibi zabiibka intibaadkoodii waa nabiid laga dhigto makhluudayn xalayin iyadoo la ysku daray oo macnuhu waa maxay in timira la qaadaya iyo in zabiibaa la ysku daraya markaasaa biyana lagu shubaya halkaasaa taasaa nabiid lagaba dhiganaya bal taas karaahadeedii isagu sheekhu karaahu kaba cabiray tarjamadna maaha muslim ma lahay nawowi baa le raximah llahu tacaala maaha muslim tarjamo uu leeyahy isagu de axaadiis ba wada socoteen bal masaladna si gaaraynu u eegina walow aynu casharkii ka korday ba waxaan kuba soo aragnay xadaثna shaybaan ibn faruk xadaثna shaybaan ibn faruqi qaala xadaثna jariir ibn xaazimi qaala samictu cada bn abi rabaxi qaala xadaثna jaabir bn cabdالlahi xadaثna jaabir bn cabdالlahi اlansariي an الnabiya slى الlahu عalيه waslm naha waa nahiyey an yukhlada in la ysku daro azabibu zabiibki iyo watamru timirti walbusr busrigi iyo watamru timirti in la yskuma daro nebiid laga wada dhigo maaha iyadoo la cunayo in la israaciyo waa iyadoo la nebiidinayo zabiib iyo timir nebiid laga wada dhigto busriguna waa timirta uun dee waa maraaxisheeda ay marto hore waa ti aynuu soo marray kii kan ka horeeyey waa intaanay rudab noqon taas baa busri lagu magacaaba kolle saaxib alqaamuus in labiyo toban kaba badan ayuu maraatibta ay soo marto laga bilaabo dalxi dalciga ama ubaxa ilaa ay ka gaadhayso timirtoota ugu dambaysa ayuu tiriya magacyadooda sheega dee magacyaday ku kala idlaaqi jireen marka busriguna waa marxalada rudabka kaba horeysa intaanay bislaanin weeye ama ay dee taas iyo timir in layskuba daro inta la googooyo busrigii iyo timir la israaciyo biyo lagu wada daro oo markaasaa nebiid looga dhigto xadaثna qتaybة بن سacيid qال xadaثna layث عن cضاء بن أbي رباح عن jاaبir بن cabdاللahi الأنصاaرiي عan rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم أنhu naha uu nahiyey an yuنbada in la tuuro oo la nebiidiyo aلtmru timirtiya والزabibu جamيiعa xaala yihiin iyagoo dhan wanaha uu nahiyey an yuنbada in nebiid laga dhigto aلrudabu rudabki iyo wاlbsr bsrigii waana timir un labadan dee ama qaybaheedii ama himaartii nakiisha iyo wlbsru jamiica xaalayin iyagoo wada dhan rudab iyo busri la israaciyo halkaa nebiid biyo lagu wada daro sidaa lagu daayo muddo waxadaثanii mxamed ibnu xaatimi qaala xadaثna yaxya ibnu saciidi can ibni jurayjin yaxya ibnu saciidna waa qadaan imaamkii weeye ibnu jurayj baa xa xadaثna isxaaq ibnu ibrahim o mxamed ibnu raafici walafd ibni raafici qaala xadaثna cabdالrazaaqi akhbarana ibnu jurayjin isxaaq ibnu ibraahim iyo moxamed ibnu raafic labadaa sheekhee muslimna xadiidka cabdirazaaq bay ka wada wariyeen hadhow ibnu jurayj ibnu jurayj bay ku kulmi doonaan labaduba waxay yidhaheen xadaثna cabdirazaaq walow lafdiga uu leeyahay moxamed ibnu raafic laakiin qaalaada uu ka cabiray xadaثnaa si wuxuu isxaaqna xadaثnaa yidhi in badanna akhbarana isagoo isticmaalaan soo arkan soo arki jirnay laakiin meelow xadaثnaa kitaabka ah isaga ana waan soo aragnay walow xaafid yidhaa maba isticmaalo qala qaala lii cadaawn ibn akhbarana ibnu jurayjin qaala wuxu uhi ibnu jurayj qaala lii cadaawn cadaa ibn abi rabax baa igu yidhi samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam laa tajmacuu haysugeyno ha jamcinina bayna arudabi wاlbusri rudab iyo busri ha jamcinina waa xagga waatan iyo wa bayna الzabibi watamri zabiib iyo timir nabiidan xaala kownihi nabiidan weeye xaaluu yahay nabiid oo nabiid laga samaysanayo labadaa isu geynina waxadaثna qtaybaة بnu saciidi qaala xadaثna layث naxa waxadaثna mحamed بn رمح qaala akhbarana layث can abi الزubayr الmakiyi mawlى xakim bni xizami can jaabir bni cabdالlahi الأnصaariyi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam abu zubayr ilmaki moxamed ibnu muslim dee kolle waa ninkan garanayna kitaabka ku badan waxa la socda uun inuu xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid waa ibnu akhi khadiijata binti khuwaylid xakiim saxaabiga inuu mawlihiisa ahaabaa imika halkan inoola socoto anahu nahaa can rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam anahu rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey an yumbada in la nabiidiyo azabiib watamru sabiibkiiyo timirtii jamiican xaarayin iyagoo wada jira wanahaa an yumbada busr warudabu jamiican xariim bal xadiidkii koobaad ee baabkan halkan buu inoogu dhammaaday axaadiis kaloo lamidina way noo soo socotaa laakiin bal xadiidka iyo axaadiisa dambe waxay nina tusayaan ama inoogu sugan in laba shay oo laysku daray horena casharkii kan ka horreeyay alkhaliidayn baynu ku soo marnay fadiikhna waynu soo aragnay waa gaar waa busrigoo la googooyo biyo un lagu daro oo la nebiidiyo khaliidayn oo dee busri iyo timir ama labadaa la yskuma daraya in khaliidayn lagu magacaabaye haddaba waa khaliidaynkii in la ysku daro oo bal matalan markaa nebiid lagaba dhigto waa timir iyo zabiid timir iyo rudab timir iyo busri rudab iyo busri bal waxyaalo kalena alfaada way noo dambeeyaane taas ba iyada xadiidka inooguba sugan in bal markaa in daahirka axaadiisana waxay keenaysaa xataa yaan iskaarba jirin yani caqligabad marka horeba in nebiid labadaa laga wada dhigtaa inaan dee laysu diidayo bal nahyigii ama waxa weeyaan oo dee taxriim ba xaddeedu gaadhaya nahyiga markaan wax ka sarfinaya daahirkiisa jirina taxriim buu faa'iideynaya laakiin in inta badan ahlu cilmigu waxay nahyigana karaahay kaba dhigaan kol haddaan iskaar xaddii gaadhin haddii dee uu iskaar xaddii gaadhayna kii keli loo nebiidiyey iyo kuwan labadan laysku daray waa isla xukumunoo kol hadduu lagu sakhraamayo xaaraambun buu noqonayaa ee inta ka horreysay in iskaar xaddii aanay gaadhin ee sharaab iska macaanun ay yihiin ayaa labadan laysku daray bal karaaha ay jiraysaa isticmaalkoodii ama cabitaankoodii kii kalena wax karaahi aanay jirahaynba say abwaab kale inoogu dambaysaba marka waxaanay leeyihin culimadu sababta nahyigan keentay labadooda in laysku daro bal iyadoon xaaladii iskaarka gaadhin xataa nahyigii uu jiro waxay leeyihin isku darkan khaldigan ayaa malaa quwo ziyaada laba imanayo iskaarkii baa soo degdegaya marka mid keliya la nebiidiyo waxaa dhici karta inuu dee laba saddex isho qaato laakiin isku darkan ayaa labadooduba waa wixii dee inay maadadan khamiiritaanka keenaysa hadhow iskaarku uu ka dhalanaya mid kastaa waa xambaarsan yahay isugeyntoodan labadii la isu geeyey ayay dee labadoodii maada ay isu tagtay ayaa dhici karta inay dhakso wixii ay bal matalan isu bedelaan oo ruuxu isagoo aan moodahaynba wixii inuu isbedelay inuu intuu isbedelo ruuxii uu saa shay muskira uu kuba cabo bal markaa taas baa arrintan iskaarkan dhakso ah ee kii keliga ahaa ka soo degdega badan ayaa nahyintan marka horeba keentay bay leeyihin cillada nahyiga taasay kaba dhigaan kolleyna markaas iyaga agtoodu nahyiga karaahu noqonaya haddaan iskaar xaddii la gaadhin haddii iskaar la gaadhana dee kuwi kalen waa xukumka waa xukumka caamka ah jamaahiir alculamaa qowlkooda weeye culimada qaar baa iyagoo daahirka nahyigun eegaya waana qowl xoog leh leba kolley isku darkoodanba intaan laislaba gaadhin xaalada iskaarka waa shaygaa manhiga ah nahyiguna waa litaxriim odhanaya kuwa kaleba nahyiga karaahay odhanayaan bal arrintu in waxa weeye horta taasba weeye waana khalideyn taa laydhaha cillada nahyiguna waa arrinkaa aan sheegnay xadثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana يزيد بن زurيع عن التymiي عن أbي نضرة عن أbي سعيidi أن النبy صلى الله عليه وسلم نahى عن التمr والزبيب أn يklda bynahma in snadka kolley waa dee dadkan wada garanayne lakiin de mal marka aan ruux magacownayne ruuxa waa ku joogsan karaa التymiي waa سlayman تymi wey waayo ibrahim بن يزيد تymina waa nin ka yar isku dabqa yihiinba bal in yarka yar yarna waa jiraabo kitaabka ku yimaada abu nadrna waa ninkii mundr ibn malik ibn qudca abu saciidna waa صaxaabigii sacd ibn malik marka muxuu rasuulka ilaahi nahyay can اtamri wazabibi an yukhlada baynahuma in laysku daro oo la wada nebiidiyo markaa wa can اtamri wاlbsr timri iyo bsr an yukhlada baynahuma iyadana in laysku daro bsriga weli markaa timirti may bislaanba oo rudabna may gaadhin de inta la googooyo markaa timirna lagu daro waxasaa lagu wada nebiidiyo waa nahye xadثna yaحya بن أyuba qال xadثna بن culayaة qal xadثna سacيid بن يزيد abu maslmةa عan abi نdرة عan abi سacيidi qal anahu qal xadiidku waa xadiidkii imakaan haynay un isagaa duruq dhowruu yeelan doonaa oo wax inoo soo kordhayo dee macnaha aan aragnay aan hayn iyo alfaadi ma jirto in سacيid بن يزيد abu maslmatana koley waa nin aynu soo maray hore isaguna waa taabiciisa abu نdرataba taabic u yahay kitaabkana mar hore waan kuba soo maray kunyadiisana abumaslamata la idhi kutubta qaar baa dhici karta horta sharaxa zarqaniya bayquniyada iyo kuwa inay abusalamata isagoo dikrigiisu soo yar noqda halka cilada oo kale abusalama yidhaahana lakiin sababkoosan inoo taalo abumaslamata weeye abusalama maaha saciid ibnu yaziid wuxuu yihi marka abu saciid radia allahu canhuma qaala nahaana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa naga nahiyey an nakhlida inaan isku darro bayna zabiibi watamri zabiib iyo timir waa nebiid ahaan la isugu daro maaha in sida kaloo dee aad wada cunayso sidoodii aad u wada cunayso maaha wa an nakhlida inaan isku darno oo aan nebiid kaba dhigano albusra watamra busriga iyo timirta وxdثna نصر بن علي الجهضمي qال xdثna بشر يعني بن مفضل عن أbي سلمة أbي مسلمة an ujeeda waa سعيد بن زaيد بhda الإسناaدi waa isنaadka isaga cidii ka dambaysan eeg مثl huna mtigi xadيidka oo kale aynu soo maray xdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أbي المتوkل الناجي عن أbي سعيد الخdري qال أنه qال kolay iyadna nin cسbi ma jiro ismaaciil ibnu muslim ilcabdi nin nin qaadiyo hiqa ayuu ahaaba in abulmutawakil inaajina hor in usoo wada usoo marmaray isagoo abu saciid khudri kaba warinaya cali bnu da-uud magaciisa waa la yidhaha kol kolna dee ibnu du-aad bay yidhahaan magaciisa oo dee markaa waa magac iska naadira oo ay dabdiyaan culimadu inta du-aad kuba timi ruwaada alfiyada suyuudina ooba kuba dabdisan yihiin isagaaba kaba mid aha kol kol da-uud bay yidhahdo magacyadii lamida kaa weeye kolle du-aad baa la yidhaha magacay ka socaan da-uud markay mutalifka iyo mukhtalifka joogaan waa isaga cali yuninaaji wala du-aadi si suyuudi bal markaa waa cali bnu da-uud ama cali bnu du-aad qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man shariba ruuxa caba annabida minkum anaa doonaya inuu cabo minkum xaalu idinka idinka mid yahay falyashrabhu ha cabo zabiiba xaala kownihi zabiiba zabiib xaal uu yahay farda keli ah munfarida can gayrihi wayo wax kale aan lagu darin aw tamran ama xaal uu yahay timir fardan keli ah aw busran waa noocaa dee iyadna maraaxisha timirta ay soo marto busri fardan keliya ujeeddadu yaanu laysku darinoo iska ilaaliya khaliideynka ama kuwaa laysku daro ee ama zabiib keliya nebiidsana ama timir keliya ama busri keliya intaa ay de wax macaan yihiin inay dhadhankoodu isbedelin ee iska caba kol haddii dhadhankoodu isbedelo ama ay dee gaadhaan xaldii ay wax ku sakhraaminayeenna waa la daadina وxdثnي abubكر بن اسحاq qال xdثna rوح بن عubaadةa qال xdثna iسmاعيل بن مسلم الcabdiy kolay malcaho dhowr ba alcabdiyu baa jir soo yar noq noqon kara horeynu kitaabka ugu soo aragno dee waabati cabdulqays wafdigooda xataa xadiidkii aynu kitaabulimaan kusoo maray waa soo noqonayaabo baabka ayuu ku sugnaanaya ama waxa weeye baabka kan ka dambeeya nisbadu waa reer cabdiqays nisbadooda waa nisbatu ilaa cabdilqays oo dee waa labadii magacba kii hore mid ahaan un kii hore lagu kaaftoomay oo dee alcabdiyu waa nisbatan ilaa cabdilqays ba markan ruwaada ciddaasa ama magacaasi kuba yimaadaan walow dee kolley ma lahaanay xaalo wada marin oo kol kol magacyada dee mudaafka ah ama dee laysu idaafiyo kale sida cabdushamsin oo kale hinbarhkood iyo cabdidaar oo kale kuwa qureysheed alcabdiyu iyaga ma yidhaahane labadoodii baa naxta ay ku sameeyeen oo laysu geeyo alcabshamiyu iyo alcabdariyu iyobaa talo labadii kelimo ayay isu geeyaan ay kasoo saaraan markaa ismigan ay waxu nisbeynayaan lakiin qoladan waa ismigii hore mudaafka un baa lagu kaaftoomaa alcabdiyu markaa waa iyaga un qolooyinkii kale cabdigooda wax loo idaafeynayey iyaga taasi way ka duwan yihin qaala wuxuu yihi markaas bihadal isnaadna muxuawed isnaadkii de markii horeba uu inoogu warinayey inay ismaaciil ciddii ka horreysay wakiicun baa isbedesho halkan roox ibnu cubaadaa yimi ismaaciil ciddii ka dambeysay markaa ayaad halkaa kasii wadi bi hada lisnaadi taasi ujeeda oo qaala wuxu uhi markaa abu saciid nahana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam an nakhlida busran inaan busri ku darno bitamrin aw zabiiba zabiib bitamrin aan ku darno aw zabiiba bibusrin waana nebiid ahaan aan ugu darno wa qaala man sharibahu minkum waa xadiidkii de markaa fadakara bimili xadiidi wakiicin intan buu la dheeriyey riwaayadan rawx riwaayadii hore wakiic markaa intii wakiic wariyeyna waa wariyey oo weliba intii laba mid ah ee intaasaa nah intuu horreysiyey abu saciidnu rasuulka ilaahay waxyaalaha in laisku dara nahiyey ayuu lafdigiisiina soo naqliyey bal xadiidka abu saciidna halkaasaan kaga baxayna weli axaadiidii isku darka ayaan kuba jirnaa inoo socota xukumkuna waan soo ogaanay marka waa laqbada une xadaثna yaحya بن ayuba qaala xadaثna بن culayaةa qaal akhbarana hishaam nin bastawa iyo can yaحya بn abi kaثiiri can cabd لlahi بn abi qataadata can abihi qaala anahu qaala sanadkuna waa dad aynu soo wada aragnay abu qataadna waa صaxaabigii fariso markaa dee aliسlam mafarisu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam inankiisna waa taabici kolley aan hore usoo ogaanay isagoo abiy wax ka wariya bal yaxyana wax ka wariyo qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa tntabidu الzahwa wالrudaba jamiica laa tntabidu nebid haka dhigina weeye oo ha nebiidsanin nebid hakaba samaysanina الzahwa zahwiga waa busriga aynu soo maray marka ama ay casaato ama ay cawlaato taas ba ay tahay ay soo bislaanayso ayaa laba yidhaha zahwi la yidhaha horena kitaabkii beeca waati aynu ugu soo maray dee isaga un iyo dee bal kitaab imika mukhtasarka ama tajriidka oo kale iyo waati aan kuba soo maray in dee ha iibinina bal maalan waa simaartii xataa tazuwa aw tuzhiya ilaa ay midabaynayso de ama ay casaanayso ama ay cawlaanayso tazuwa iyo tusiya labadaba kole riwaayadka aan kusoo aragnay waana luqada un culimada qaar mid ahaan suga iyo kuwa labadaba wada suga dee si axaadiis ay ku timooyi jiraan qolooyinkan ahla luqa oo macnaha zahwiga markaa wuxuu noqonayaa kolley in cashirka ka horreeyana oo kuba sugnaaye waa markaa adigu busrigaas oo kale ama balxigii iyo ay soo bislaanayaan ee ay rudaboobayaan weli aanay rudabna noqon e ama ay yar casaadaan ama cawlaadaan ee la iibin karana waktigaasiya inta ka horeysa de waa tii aan la iibinayn iyaga haddii aan geedka aanay raacaynin laa tantabidu zahwa warudaba jamiica xaalayin walaa tantabidu zabiiba watamra xaala kownimaa jamiic zabiib iyo timir laysku daray wantabiduu eg nebiidsada oo waxaad nebid ka dhigataan kula waaxidin mid kastoo minhumaa labadaa kamid calaa xidati mid kastaba gaar ahaantiisa ha isku darina ciladna waa ta aan soo ogaanay waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna moxamed ibn bishrin ilcabdiyu waatan alcabdi horena waa soo aragna ninkan iqada ah can xajaaj bn abi cثmaan can yaxya bn abi kaiiri bhada isnaadi milahu xadaثna mحamed بن mثنى qaal xadaثna cثmaan iبn cmr ibn faris waa isagana nin iqon hore usoo aragnay qaal akhbarana عaliي wahuwa بn الmbaraki عan yaحyى عan abi سlmةa عan abi qataadaةa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaal bal xagga sanadka عaliي بn mbarak اhunaa-i horeynu usoo aragnay waana nin iqah waxaana laba yidhah yaحya iبn abi kaثiir yaحyaha ka dambeeya waa iبn abi kaثiir yaحya kala maaha dee sheekiisa laba kitaab buu ka wada qorto midna uu samaac ahaa midna aanu samaac ahayn oo malaa dee lagu tiriyo markaa waa kitaab ahaanuun oo bal maalan taas yaxya markii hore wuxuu xadiidka ka warinayey yaxya can cabdillahi bni abi qataadata can abihi waana xadiidkii abu qataada ee sanad kalu imika yeeshayoo waa can abi salamata abi salamata bn cabdiraxmaan ibn cawf can abi qataada waa laba dariiqoo yaxya xadiidkii ku wada warinayeen wey labada dariiqna way ka sugan yihiin أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لا تنتبd الزهو والرطب جميعا ولا تنتبd الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبdوا كلa واحد على حدته وزعم يحيى يحyى wuxuu sheegtay ama uu sheegay أنه لقيa عبد الله بن أبي قتاaدة inuu laba kulmo فxadثه waramay عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل hada waaba xadيidkaynu kaba soo maray oo imika cلي بن مبارك ba wuxuu leeyahay isagu muxuu ka wariyey عن يحyى عن أبي سلمة عن أبي قتاaدة waxaa kaluu leeyahay yaxya waxaa kaluu sheegay inuu cabdullahi bn abi qataadana laba kulmayo uu isaguna aabihii xadiidkan uga soo naqliyey intaas waana kii dariiqa horeba inoogu sugnaa waatan leenahay labada dariiq buu ku wada wariya walow bukhaari midun kuba gaabsaday dariiqa dambe marka labada dariiqna waa labadaa dariiqa saxiixa cibaaradan zacamana walow dee loo isticmaalo zacmiga waxaan la hubin qowlka aan muxaqaq ahayn laakiin kitaabka dee bilowyadiisii bu inoola socotay muqadimadii baan kaga soo hadalay meelo kaloo xadiidkii dimaamiya waatan kuba soo marrayo zacama rasuulka markuu dhahaa oo dee waxaa kaloo loo isticmaalaa wax la hubo qowl muxaqaqa imikana waata loo jeedo imika halkan oo qaala ama dakara ayuun baaban kuwa fasiraynaa saasuu sheeganaya wax la dee laleeyahy lagama hubo laakiin arinku ma aha وxadثnي abubكر بن اسحاq qال xadثna روح بن عباadةa qال xadثna حuseين المعلم qال xadثna يaحيى بن أbي kaثيr بhadayn الاسناadeyn oo حusein iبn dakwan almucalim ama almuktib xadiidka yaxyu ka wariyey labadii dariiq buu kaga wada wariyey waa yaxya can abi salm iyo yaxya can cabd لlahi bn abi qataada غayra anahu qaala wuxuu yihi isagu riwaayadiisa arudaba wazahwa oo markaas halkaa arudaba wazabiba ay ahayd laa tntabidu arudab walaa tntabidu arudaba wazahwa wاtamr wzabiba taas baa isaga riwaayadiisu ahayd lakiin macnu waa kii un wax isbedeli ma jiro وxadثnي abubكر بن اسحاq محamed بن اسحاq qال xadثna cafan بن msلm qال xadثna abاn الcطاr abاn waa ni تصrيفiyaan kol kol sarfigana way u diidaan labada xaalaba waa jaiز ba waa labada dee dariiqay kala mareen un abاn بن يزيد qال xadثna yaحyى بن abي kaثيr qال xadثnي cبdاللahi بن abي qtاdة عن أbيه aن نبي الlahi صلى الlه عليه وsلم nahaa waa nahiyey can khaliidi tamri wاlbusri timirta iyo busriga isku darkooda oo nabidiyo uu nahiyey wacan khaliidi zabibi watamri wacan khaliidi zahwi warudabi wa qaala waxaan u yihi intabiduu kula waaxidi calى xidati xadiisku waa kii unin وxadثnي abو سلمة بن cabdالرحمن عن abي qtاdة عن النabiyi slى الlه عليه وsلم bmثل hada الxadiiثi xadaثnii yaale eeg yaxya maanta waxaa ka warinayey abaan ibnu yaziid alcadaar markii ka horreeyey xusein almucalim baan soo aragnay waxaa kasii horeeyey cali bnu lmubaaraka waxaa inoogaba horeeyey iyada xajaaj ibnu abi cuثmaan waxaa kasii wada horeeyey hishaam dastawaay intuba waa xadiidka yaxya raggaasi waa asxaabtiisii iyo xertiisii markaa ninkan uu xadaanii layne sanadka intiisi kale waa inaga go-an yahaye waa abaan ibnu yaziid alcadaaro mn wuxuu xadiidka wuxuu leeyahy xadaثna yaحya qaala xadaثanii cabdالlahi waxaana yihi waxadaثanii yaحya qaala waxadaثanii abu salamaةo yaحya wuxuu yihi dee cabdالlahina wuu i waramay abu salamana waa i waramay bal xadiidkii markaa abu qataadana halkaasaan kaga baxnay xadiid kale oo abu hurayra uu warinayo la macno ayuunba halkan isna inoogaba bilaabmayo mslim wuxuu yihi xadaثna زhayr بن xrbi وabu kuraybi wlafd لزhayri qaala waxay dhahan labadooduba xadaثna wakiic can cikrimata bni abi bni camaari can abi kahiiri الxanafiyi waana ninkii marka dhaweyd aan soo haynay aan markii dhaweydna aan soo aragnay magaciisuna kolley imikuu inoo imanayaabe can abi hurayrata qaala nuhiya rasu nahaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm uu nahya can الzabibi wاtamri wاlbsri wاtamri waqaala waxaanu yihi yumbadu waa la nabiidinayaayo kulu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kaba mida calaa xidati ciladna waa taan soogan mid kastaba gaar ahaan ha loo nadibiidsado oo intaa uu biyo macaanuu yahay ama casiir oo kale inuu yahay hala cabo وxadaثnii زahيr بن xrbi qaal xadaثna haashim بن الqاsim waa ninkii laqabkiisu ahaa qaysar abunadr qaal xadaثna cikramaة بن camaari qaala xadaثna يزيid بن cabdالرaحmaan bni udeynata wahuwa ninkan yaziid ibnu cabdiraxmaan ibnu udeyna laydhaa abu kasiirin alqubariyu marka markii hore alxanafiyu baa inoo taalay imikana alqubariyu waana nisbe reerun iyaduna waa jirib bal haddaba yaziid ibnu cabdiraxmaan ibnu udeyna abu kasiir baa laydhaa muxuu yihi xadaثanii abu hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه waslama bmili وxadث xadيثki abو هurayرna halkaasaan ku dhaafay وxadثna abوبكر بن أbي شhaybةa qال xadثna عlي بن mسirin عن الشhaybاniي وأbو إسحاq سulayman بن أbي سulayman عن xabيibi xabيibkana waa xabيib بن أbي hاaبت ninkii taabiciga aha isaguna عan سacيid بن jubairin saddex taabici baa israacay marka عan iبن cabاsi qاal أنhu qاal نahى النabiي صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay waa nahiyey أn يkلd الطمr والزبيب جaميعا xaalayin waa nebidaha وأn يkلd البصر والتمر جaميعا وkataba waanu qoray nebigu صaلaوaaت الlahi وaسلaaم عalيه waa faacilka kataba oo isaga ilى أhli jurasha meesha jurash la yidhah waa meel mowdc yeman ku yaalay ay dadkay degenaayo de waxyaalahana mala isticmaali jiray waraaq buu u qoray yanhaahum isagoo u diidaya can khaliidi tamri wazabiib tamir iyo zabiib laysku daray in la wada nebiidiyo waayo iskaarkaa si dhaksale iyadoon la ogeyn oon laslahayn waa wixii wax buu gaadhay xaddii dee mamnuuc ahayd ayuu gaadhayaaba oo dhici karta ruux inuu wax muskira cabdo waxadaثanii wahb bnu baqiya muslim baale qaala akhbarana khaalid yacni طaxaana can الshaybaniyi bhada اlisnaadi shaybani waa abu isxaaq isnaadkiisna waa ka ayn soo aragnaa xabiib sheekhiisu ahaa marka waxaana ku qornayd fi الtamri wالzabiib oo halkan maxay ahayd نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يkلd التمر والزبيب جaميعا intaas ولم يذkر muu sheegin isagoo riwaayadiisa البصرة والتمر waa جuملada dambe muu sheegin حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إن عمر وxuu oran jiray قد نهiya waa la نahiyey an yuntabada bsr warudabu jamiica nabiid laga dhigto oo laysku daro bsr iyo rudab xaalayin iyagoo dhan wاtamr wالzabibu jamiica وxadaثnي abubakr بن isحaaq qaal xadaثna rawx qaal xadaثna بn jurayji qaal aخbaranii musa bn cqbata can naafic can ibni cmara anahu qaal qad nuhiya waa la nahiyey an yunbada bsr in bsrigii la nabiidiyo warudabu oo meel dee weel lagu wada rido iyadoo biyana lagu darayo jamiica xaalayin wtamr wazabi jamic bal baabkan waa inoo dhamaaday xadiidkiisii macnihiisna waan ogaane laakiin xadiidkan ibnu cumar labadiisa dariiqba maxaa inooga sugnaa qad nuhiya muu sheegin ciddii naahiga ahayd muu sheegin ee sidan kutubulmusalaxna dee qorooyinkiinii la socday aan kuba soo maray alfaado ayaa jira markay dee marfuuca kaba hadlayaan xukman in lafdigoodu yaanay sariix ku ahaaninba oo aan la caddayn rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nisbe xadiidkii loo teeriyee laakiin ka dhigan inuu dee xadiid marfuuca yahay oo kuwii rasuulka ilaahay loo isnaadiyey lala xukum ah umirna bikada hadduu صaxaabi yidhaa ama nuhina can kada صaxaabi yidhaa arin sharciya weeye arinkood iyo naahigoodu rasuulka ilaahay buu noqonaya cid kale maaha marka xadiidku waa marfuucun xukman markaa koodna waa saas oo kale waxaan leenahay waa marfuucun xukman oo waana taa deeba aynu soo maray axaadiis kala duwan صaxaabo kala duwan ay warinayeen oo macnahan ah baabunahyi bal baabkii waa tan aan leenahay caawa axaadiisu waa aad bay isugu dhadhowaaneysaa baabkuna barhkood baa yar dhaadheeraan doona baabkan inoo bilaabayaan oo aad buu u dheeryahay laakiin intan ka yar gaari karo ayaan ka gaadhaya haddii aan la idhaha iyadoo uu markaa axaadiisoodna ay macno keliya wada yeelanayso oo kale haddaan wax ka ogaano dee bal maalan aynaan usii baahnayn alfaada inaan ilaashano mooye in axkaam lagu joogsado arrin kalena way jirtaayo baabkan axaadiis ay nooguba imanaysa qeyb kaba mid ah ama asalkooda kitaabulimaan baan kuba soo maray baabkii wafdigii reer cabdilqays iyo taasaan kuba soo maray waa kitaabka bilowyadiisii waa dee intaan malaa xadiidka ibnu cabaas ee inoo dambeeya soo socda wuxuu siin doonaaba raqamka toddobiyo tobnaad waa raqamkii toddobiyo tobnaad ee kitaabka waa bilowyadii kitaabka waa xadiidka waa markii arqaamtan imika halkan laba kun aan ku dhownayo waa markii kii toddobiyo tobnaad marka dee baabkii oo maqsuudkoodna waa inoo horeeyey intan aan kuma jirnay waxa weeyaan kitaab اأضاxina xadiidkii beret بن xuseyb waxay noogaba soo noqon doonaa casharada dambena waa ti aan kuba soo marnay axkaamta qaarkood markaa bal laqba unbay ay noqon doonaa inta badan wuxuu yihi markaa baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can اlاntibaadi in wax lagu nebiidsado fi lmusafati waa weelka geedkaa ziftiga loo odhanaya ama ay qaarka odhanayeen ay ku rinjiyeeyeen ama ay marmariyeen wadubai dubadii waa ubooyinkii walxantami xantamkuna waa jalxadihii ama jiraartiiyo waxaa dhoobo laga samaynaya ama si jalxade ha noqoto ama dee dheri adu waa wixii dhoobo laga samaynayay wanaqiiri iyo weelkii qoriga laga qoray weeye naqiirkuna waa sida dee haan qori ama wax adu weel qori ka samaysan uun taas weeyo inta badan jirida ay gooyaan kuwaa naqiishayo ay xordi jireen inagaba waa ti weel qori laga sameeyo laga qortaa dee uu jiri jiray bal taasba weeye waxyaalaha caynkaasa maha iyaga naftooda in la isticmaalo in wax kale loo isticmaalo ma in nebiid loo isticmaalo ujeedadu inta biyo lagu rido oo lagu shubo timir ama zabiib ama waxyaalahan kale nebiidkooda uu kaba imanayeyna lagu rido kaas inta daboolkii loo adkeeyo dee muddo saa lagu daayo taas baa nahyigu yahay nahyigaasna nasi baa kuba yimi waana inoo dambaysa waana tii aan adaaxi kuba soo marnay xadiidkii bureyde wabayaani anahu masuq waa kan raaciye sheekhu iyo caddayn la caddeeye nahyigaas in halkaa weelalkaa wax lagu nebiidsado layska nahiyey markii hore inde uu mansuuq yahay oo waanahu anaa intibaadka fii hadihi alawaami alyowma maanta xalaalun xalaal inuu yahay in wax lagu nebiidsado maa lam yasir ama haddaanu noqon muskiran wixii haddaanu isbedelin waxaa lagu sakhraamayaanu noqon xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna layث عن بن شهاaب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey عan الdubaaءi dubadii waanata aan soo maro waa alqar ama waa ubooyinkii uun walmuzafati waa weelkii ziftiga ama qaarka la mariyey oo dee looga dhigay dalayn iyo rijiyeynba maxalu nahyi an yumbada fiihi waa bedel ijtimaalu maxaa in lagu nebiidsado weelkaas oo waxa weeyaan dubdubaa iyo muzafatka in wax lagu nebiidsado uu nahyey وxadثnي cمر الناqd qال xadثna سفyان بن عuyeynةa عن الزهري عن أنس بن مالك أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نهى عن الdubاء والمزفt أn ينتbda في ينbd iyo ينتbda waa ficilkun oo mid hulaaثi iyo mid khumaasi lagaba cabiray lakiin macnuu waa mid keliya qaala wuxuu ihi وأخبره أبو سلمةa زهري baa odranaya de waxa weeyaan daahirku wuxuu ahaaba ama muqtada daahir uu ahaa inuu mutakalim kaba cabiro dee kole daan leynay waa zuhri markii hore maxaa can zuhriya can anas bni malik wa akhbaranii abu salamata anahu samica aba hurayrata waayo abu hurayre isagu ma soo gaadhin abu salama wuxuu ii waramay inuu maqlay aba hurayre bal markaa waxaan leynahay qaala sufyaan bn cuyeyneaba wuxuu odhan yihi haddii dee muqtada daahir taas ba id qaala zuhri wa akhbarani bal haddaan kaba horreysiino wa akhbarahu zuhri waxa u waramay abu salamata abu salama dee isagoo dee iska cabireen qaa'ibkan ama irtifa taasna oo qaalada aan faacilkeedii hore iskaga daysana zuhri waa aad bay daahir u tahay annahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam laa tantabiduu fi اdubaa'i walaa fi lmuzafati halkii hore nahy can dubai wlmusafat an yumbada fiihi bayh tan waaba nahyigii lafdigii siiqadii nahyiga oo waxaa ku nebiidsanina fi dubai walaa fi lmusafati uma yaqulu abu hurayrata wuxuu leeyahy ou odhanaya wajtanibuu ka dheeraada alxanaatima xantamna waa tii tarjamada inooguba sugnayd waa jamaceedii xantamka jamaceedii waana jiraarta ayay kuba fasireen lafdi baa inoo dambeeya aljiraar alkhudri laakiin waxa weya waa sifo kaashifo une maaha sifo ixtiraazi oo wax qaydaysa ma aha iyada waxaa kaloo iyadna iska ilaalisaan jiraarta iyo weelkaa dhoobada ka samaysan inaa wax ku nabiidsataan abu hurayrana maha tan wuxuu xaggiisa kala leeyahay ijtihaadkii ee xadiidkii uu warinayay kuma jirtaaye laakiin waa uu xadiidka anas la dheeryahay xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna بhس qال xdثna وhyb عن سhayل عن أbيه سhayل بن أbي صالح أbيه أbو صالح عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى waa نahyey عن المزفة والxntم والنqيr oo mزftkii xntمkii waa xadيثkii abu هureyre eg waatan aan lahayn wjtanib xanاtma maha xaggiisa iyo u xaggiisa kala yimi waa xadiidkiisi warinayo kuma sugantahe mزftkii wa عن الانتiباd في المزفة والxntم والنqيr qaala wuxuu yihi markaa abu صaalix qiila liabi hurayrata maxaa waxaa lagu yihi mal xantamu xantamku muxuu yahay xantamkan la nahiyey in wax lagu nebidsada muxuu yahay qaala aljiraar اlkhudr waa jamcu jaratin ayaa jiraar laguba jamciyey jaraduna waa jalxadii oo kale iyo weelkaa dee markaa dhoobada kaba samaysan waa jiraartan ama jalxadahan cagaaran lakiin alkhudr siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho waa iska sifa kaashifa un waa waxoodii malaa badnaa una iyagoo aada agtooda shaa'ica ku ahaa ee ma aha in dee la saarayo hadday caga ay midab kala leedaho cagaarnimadan ahayn in xukumku isbedelayo maaha waa isla xukum un markii hore hadday tay iyo markii dambe hadday tahayba aljiraar khudra laakin waa noocii dee marka ay garanayeen agtooda badnaa un xadaثna نصr بn caliyin الjahdamiy قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا بن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس بل محمد بن عون waa imaamkii cبدالله بن عون بن أرضبان محمedna waa imaamkii محمد بن سيrين نوح بن قيس ma waxa wey isagu nin hore maaho in hore usoo mare lakiin meel kalu inooguba dambeeya xadiid labaad buu leeyahay bal kaas baan markaa insha allahu tacaala marka dambe u yimaado ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo aan yar eegi doonaa tarjamadiisa waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida weeye bal kitaabkana xadiid dambena waa ku leeyahay abu hurayra muxuu ihi an nabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu ku yihi liwafdi cabdilqays markii ay yimaadeen anhaakum waxaan idinka nahiyayaa can اdubaayi wa can اlintibaadi fi اdubaa ubooyinkiiyo waxyaalaha inay wax ku nebiidsataan wاlxantami wالnaqiiri wاlmuqayari markaasaa maxaa xadiidka raacay wاlxantamu almazaadaة اlmajbuubatu xantamku waa mazaadada masaajidka hore inuu soo maro waa weel dee ay ka samaysan jireen ama de waa qarbad weynun taas buu ahaa taasuu ahaan jiray saynu soo maray mazaada waa raawiyadii oo de waa khaasatan amala jildi kale ku siyaadinayeenoo markaa taa ay bal asqiyadii waa de weyn waa mid aada u weynayduno wax weyn qaadaysay almajbuubana waa ti de min aljabi waa goyn oo ama madaxeediiyo waxyaalahaas laba gooyey ee balaftiga horta waan kusoo yarlaami doonaa jumladan tafsiirka dhacday walxantama almazaadatu almajbuubatu waana tan aljiraar alkhudr imika tafsiirkeedi inoo horeeyey waana sidee tafsiirkeedii macruufka bal waan kusoo laabmi doonaaye xadiidkaa dhamaynaya walakin laakiin bal intaa iska ilaaliyo oo ishrab waxaad cabtaa oo haddaad doonaysa inaad wax nabiidsato aad ku nabiidsataa fii siqaa'ika sibraarkaagaba wa awkiha afkana kaba xidh isagu markaa markaad xidho ee aad wixii biyihii iyo timirtii aad doonaysay inaad nabiidsatay ama sabiibkii ha ku yaalo uu kugu milmi uu kugu macaanaana waayo siqaana waxay dhahaan ee kol hadduu afkii kaba xidhan yahay waxaani markan shiddadan dambe ee muskirada wax sakhraameysa heerka uu gaadho waxaan wuxuu yeelanayaa dee waa kan xumbaynayaba karayo oo bukhaar weyn buu yeelanayaayo uu dilaacinayeyba markaasoo isagu muu qarsoomeyn muu qarsoomeyn waxaan inay isbedeleen iyadoo laba furin baa la garanayay laakiin weelkan kale lamama garanayo oo dhici karta ruux wax muskira inuu kuba dhaco kaagaa intan ku cab oo dee ujeeddadu wixii aad ku nebiidsanaysa kaagaa ku nebiidso xidhana bal xadiidka abi hurayre intan buu inoogaba joogaa kolley masaladana in yar baan ku yar dhaami doonaa yar cinwaanka un haddaan eegno si aan axaadiisa usii yar wadno oo walow baabku yar dheeraan doono wuxun baan ka yar gaadhayahay waxa ay tahay cibaaradan ah walxantamu almazaadatu almajbuubatu nusqooyinka muslim oo dhan waa si kuwa sugnayd bay leeyihiin waa si imaam nawi leeyahay bilaadooda marka la eego waa sham iyo barigii markaan eegno walxantamu ruwaadii muslim intoodii badnayd iyo jamaahiirtoodina qaadiciyaadu waa siduu kaba soo naqliyey laakiin wuxuu leeyahy nusqooyinka qaar muslim baa waxaa dhacay walxantamu walmazaadatu lmajbuubatu oo la geliyo laysku cadfo oo alxantamna taa ay tahay aljiraar ama alkhudri baha laba yidhaaho saa riwaayada hore abu hurayra laakiin tafsiirkiisa taasi aljiraar ku daa iyo walmazaadatu lmajbuubatu oo ujeedadu mazaadada sifadeedu ay tan tahay iyo xantamkii waa waxyaalihii markaa loo diidayay markaa bal muslim intoodii badnayd sa hore haba dhacdee nusqooyin bay taasi dhaceen xadiidka abu da-uud iyo way wariyeen nasaa-ina waa la wariyey bal xadiidka abu da-uud riwaayadiisoo kale iyada maxaa kuba sugnaa abu da-uud riwaayadiisa walxantamu wاdubaau wاlmazaadatu lmajbuubatu waa sia riwaayada abi da-uud kuba sugnayd codh muslimna kolley maya nasaa-ina waa sida kuba sugnayd oo baltay leeyihin culimadu walxantamu almazaadatu lmajbuubatu waxay leeyihin waa waham iyo taqyiir kolley ruwaadeed sa abu da-uud iyo kutubtaa kalena kuba sugan nusqooyinka muslimna barhkooda dhacay sawaabku waxa weeye in la yidhaaho eg in waanhaakum can اdubai wlxantami wanaqir wlmuqayar ama hadday dee noqotaba can dubai wanaqir wlmuqayar wlxantami wlmazaadati اlmajbuubati oo halkan ay ku cadfan tahay unoo kuwan ay raacsantaho mazaadada sifadeedu ay tan tahay taas oo kale na wa ayaa nahyigu noqonaya marka almazaada almajbuubana wuxuu halkan ibrahim alxarbiya haabit aniga waxaa dhacay qaali ibrahim alxarbiy wa haabitun oo si wuxuu maquulkii yahay laakiin waa wax adigu dee dhibcuun baa meel aan meesheedin galeen waxay leeyihin almazaada almajbuuba waa tan oo bal imaka haddaan eegno qarbadadii oo kale iyo waa tan oo ama sibraaradii waxay leeyihin naasas bay leeyihin hadhow wax lagaba markaa kolla la xidho kolna wax lagaba shubo lama furo madaxeeda ayaa waxa inta la gooye in asluljabbi waa alqadc ayaa loomana yeerayo eg looma yeerayo naasaskan ay leeyihiin bal matalan waxyaalahan ama sibraaradii ay leeyihiin taasna looma yeerayo waxaan iskuba xidhanaya madaxa keliya uune wax lagaga shubaye leh ayay noqonaysaa marka intaasoo kale la gooyana waxay shabahaysaa un weelalkii kale ayay shabahaysaa bay leeyihiin oo bal matalan iyaduna markaa aanay lahayn aanay naasaska dee ama loo bixin jiray ee dhici karta hawena ay kaba qaadan jireen waxaan lagu garan lahaa calaamadii iskaarkuna hadday kaba muuqato laguma garan lahaa marka aanay lahayn waxay la mid noqonaysaa xantabkiiyo kuwaasoo iyadoo wixiiba isbedeleen baan la ogaanahayn oo dhici karta wax muskira laguma dhaco bal taas baa lafdigan ay nooguma fasireen kolley xaasilka baabku waxa weeyaan iyadoo kitaabuliimaan aan kuba soo maray baabkana waxa weeye arrintu ay tahay uun bal horta markii hore ee waxaan khamradana la xarimay dabadeed khamradoodna ay waxa ay nebidsadaan ba ay u badnayd ayaa cahdiguna waa ugu ku dhowaa shaygan muskirkaa inay cabbaan ba cahdigooda kuba dhowaa waxyaalahan weelalkaa lagu nebidinayana madino ayay u ahaayeen inay dhakso intii wixii ay u iskaa u bedelmaan ruuxii ay dhaksaa marka caqligiisiiba ay dooriyaan oo shay muskira cabitaanka ay ku dhacaan iyagoo cahdigooda uu kuba dhow yahay markaasaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu kaga manciyey ka nahiyey weelalka caynkaase haddii wixii ay isbedelaanna aan wax calaamo oo debadda ka muuqanaysa aanay jirin dhaqsano marka la eego waa weelkan xidhan adag hawa aanay gelahaynoo wixiibaa dhaqso u khamiirayo tii kale eesan weelalkaa kale ahayd oo dhici karta inay maalmo ay saa biyu ay baaqa ku noqdaan iyagoo iska macaan oo dhadhankoodna isbedelin sifadoodna aana isbedelin ayay iyagu kaba dunaayeen oo hore isu bedelayeen marka weelka caynkaas ahaa ayaa madinno inay wixii hore isu bedelaan uba ahaa ayuu rasuulka ilaahay markii hore uba diiday markii dambe dee iskaar wax muskira xukumkiisna uu sugnaaday arrintiina ay dee qabatimeen cid cabaysa aanay jirin dee ruux ruux casyadaa ku dhacaya mooyaanena rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weel kastaba inay nebiid ku samaystaan uu u fasaxay ee wuxun baa loo diiday wax muskira inay cabbaan taasna waata axaadiida dambe in sha allahu tacala inooguba iman doonte imika axaadiida nahyiga aynoo socdaan xadaثna سacيid بن cmr الأشcasiي qال أخbarana cbsr x وxadaثnii زhيr بن xرb qال xadaثna jrيr x وxadaثnii bشhr بن khاlد qال أخbarana محamed yعni بن جعفr عan شhuعbةa kulhm an اأmشi waa kulhm عan الأعmش waa شhuعbة iyo jrيr بن cabdالحamid iyo ctr بن qاsم saddexaas weeye عan إbrahيم التymiية عan الxاriث بن سwaydi عan عaliي qال أنh qاl bal xariث ibn suweydna waa taabici iqa oo weliba taabiciintii waaweyneyd kaba mida wuxuu yihi cali bn abi طalib nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam an yuntabada fi الdubaai wاlmusafat hada xadiiثu jariiri waa lafdigii jariirkani wa fii xadiiثi cabhari washucbata cabhar iyo shucbe xadiidkooda waxaa kuma sugnaa ana nabiya salى الlahu عalيه waslm e waa intu waa isla midun lafdigii hore nahaa rasuul lahi tana ana nabiya rasuul yani waa inta muslim ixtiyaadkiisii iyo itqaankiisii badnaa iyo waraciisii badnaa unbay tani tilmaamaysaa labadaa laftiga isku midkaa ayuu eeg kala farqinaya an الnabiya salى الlahu عalيه waslm nahaa can الdubai wاlmusafat وxadaثna زhayr بن xرb وإسحاaq بن إbrahima kilaaهma can jrيiri qaala زhayr xadaثna jrيir عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود إبراهيم بن خcبaa yihi أسود oo abtigii ahaa hal sa'alta miyaad weydiisay uma lmu'miniina mu'miniinta hooyadood waa caaishee camaa yakrahu camaa yukrahu wixii la karhayay dee isaga caaishay badan wax weydiiyey la kulmay wixii la karhayey an yuntabada fiihi in wax lagu nebiidsado weelalka la nacaya ama la nahiyey caaisho ma weydiisay qaala wuxuu nacam haa waan weydiiye qultu waxaan ihi ya uma almu'miniin أخbirيna waxaad iiga warantaa عamا نahى canhu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم an yuntabada فيه qalat waxay tidhi nahaana wuu naga nahiyey ahl الbeyti akusa ahl الbeyti qoyskan khaas yeelaya dee dad kalena waa la xukumuune an nantabida fi الdubaai wاlmuzafat xadiidkii caliba sidii kuba sugnaa iyo kuwii ka horeeyey qaala ibrahim ba wuxuu ihi waa nakhaci qultu lahu aswad ba waxaan ku idhi amaa dakarti alxantama amaa dakarti alxantama waljara miyaanay sheeg ama waxa weeyaan xantamka iyo jarka kuwaas miyaanay kuugu darin oo nahyi xantam iyo jaraguna waa dee waxa weeyaan laakiin kolley waa isla midun saan soo marayna aljaraar alkhudre bal miyaanay kuwaas iyaga sheegin oo inuu rasuulka ilaahi wax lagu nebiidsada nahye arrinkaa miyaanay kuu sheegin qaala asad ba wuxuu yihi isagoo ibraahim la hadlaya inamaa uxadiثuka bima samicta anu waxaan kuugu warramaya wixii aan maqlay aw uxadiثuka maa lama samc ma waxaanan maqlin ayaan kuu sheegay anigu intaasaan caasho ka maqlin وxadaثna سacيid بن cmr الأشcasiي qال أخbarana cbsr عan الأcmaش عan ibrahim عan الأswad عan caiشhaةa أn النabiya slى الlaه عalيه waslم nahى عan الdubaai wاlmusafat وxdثني محمد بن xاaتم قال xdثna يحyى وهو القطان قال xdثna سفyان وشعبة قال waxay dhahn labada imaam xdثna منصور وسuلaيمان وحmاd عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله bal waa dadkii reer كufa snadku marka la eego mansuur iyo sulaymaanna waa sulaymaan ibnu mahraan waa acmashi lakin xamaad ba xamaad ibn abi sulaymaan waa sheekii waxa weeye dee abu xaniifa ama sheekhiisii sanadaha badan la jooga waana nin faqiha xagga dee marka la eego fiqiga xadiidka iyo heerka uu fiqi ka gaadhsiiyey kaba gaadhsinaaninbe bal wix intaa dhaafsan habeen dambaan ku yar dari doonaa waayo casharkan iska yar dhamaynaya waa nin haatan dabayaaqan ka joogna can inabiyi sala allahu alay waslam mitr insha allah xdثna شhيبان بن فروq qال xdثna الqاسم yعnي بن الفضل qال xdثna ثmامة بن xزن الqshayriي qال لaqيت cاaشhaةa cاaشhaan la kulmay fasألtha ثmama leh fasألتha عan النبiyi baan weydiiyey faxadaثتnii أna وفd cabdالqayس qadimuu عlى النaبiyi slى الlه عليه وsلم فsألوا النبiي slى الlه عليه وsلم عan النبiyi fanahaaهm an yntabiduu في الdubاء والنaqيr والمزfة والxnطب in kuwa ay wax ku nebidsadaan buu udiiday وxdثna yعqوب بن إبراهيم qال xdثna بن عlyة qال xdثna اسحاq بن سwيد سwيد عن معاadة عن عائشhaةa qالت نahى رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم عن الdubاء والxنطم والنqيr والمزfة وxdثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرna عبدالوهاaب الثقفي qال xdثna اسحاq بن سwيد بhda الاسناaد إلا أنه جaعل wuxuu ka yeelay makaan almusafati almuqayar waana isla midun oo waxaan leenahay geedka ama ziftigu ama qaarku waa wax ay wax marmarin jireen oo weelkiiyo waxyaalahaas mala ay darinjiyaan ugaba dhigi jireen oo isagiiba bal matalan waa waxyaalahaasna dee shayga hore wixii laguba shubay dee hore u khamiirinayunbuu kaba mid ahaa marka waa isla mid un wey xadaثna yaya bn yaxya xadiidki ibnu cabaas baa inoo bilaabmay allah subxana wa tacala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك